أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo dowladda salbiyadda maraykanka ayaa qiratay dadkii shacabkaha ee ku xasuuqday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose xaflad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareere ee wilaayadda galgaduud wilaayadda hiiraan ayaa dowla diiniya u soo gebagabaysay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxabeynimo talaada ah labaatan iyo toddobada bisha jamaaduul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado qarax ay mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dowladda salbiyadda maraykanka ayaa qiratay dadkii shacabka ahaa ee ku xasuuqday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa maamulka saliibiga ah ee washington ayaa qirtay weerarkii bahalnimada ahaa ee sabtidii lasoo dhaafay ay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ku xasuuqeen dadka abriyada ah ee ku nool degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose bayaan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in duqeymo dhinac cirka ah ay ka fuliyeen jimcihii iyo sabtidii lasoo dhaafay deegaan waqooyi bari kaga beegan magaalada kismaayo taliska africom waa uu ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ah ka bixiyo waxyeelada uu geystay weerarkaasi balse wuxuu bayaankiisan ku caddeeyey in kooxda riddada soomaaliya ay qayb ka ahayd gacanna ku siisay fulinta duqeyntan axmaqnimada ah ee uu ku xasuuqay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada jamaame randof bon institute oo ah hay-ad gaaleed fadhigeedu yahay maraykanka ayaa xaqiijisay in duqeymo lagu xasuuqay dad rayid ah uu maamulka trump ka fuliyey maalmihii lasoo dhaafay koonfurta dalka soomaaliya hay-addan oo inta badan diiradda saarta faragelinta maraykanka ee dalalka caalamka ayaa boggeeda ku daawacday warbixin ay ku xaqiijisay in maalmahan u dambeeyey uu maraykanku qaaday ugu yaraan shan weerar oo cirka ah oo uu ka fuliyey gudaha dalka soomaaliya weeraradan duqeynta ah ayay warbixintu xustay in lagu xasuuqay dad rayd ah laguna burburiyey guryo iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada jamaame sida ay hay-addu kasoo xigatay ilawareedyo maxalli ah oo waraysiyo la yeeshay dad goobjoogayaal ah hay-ad gaaleedkan fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa geesta kalena iyadoo soo xiganaysa mareegta islaamiga ah ee wakaaladda wararka ee shahaada waxa ay boggeeda kusoo bandhigtay sawirada shacabkii lagu xasuuqay magaalada jamaame saliibiyiinta maraykanka oo adeegsanaya diyaarado iyo madaafiic ayaa si aan loo meeldayin u duqeeyey xaafadaha degmada jamaame waxayna duqeymahaasi ku beegsadeen guryo shacab goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho xasuuqan waxshinimada ah ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka oo kaashanaya murtadiinta soomaaliya ay ka geysteen magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa waxaa ku shahiday laba iyo toban qof oo isugu jira siddeed carruur ah saddex dumar ah iyo oday waayeel ah sidoo kale waxaa duqeymahan ku dhaawacmay sagaal qof oo kale waxaana ku burburay guryo shacab goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho mahadsaned caliyare xaflad lagu sagootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareere ee wilaayada galgaduud walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله ميتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
aayaadkaasi waa daahfurka xaflad lagu maamusayey arday dhammaysatay qur'aanka kariimka ah oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud madarasada cutmaan binu cafaan waxay ka mid tahay madaarista magaalada galhareeri waxaa ka qalin beddeshay labaatan arday waxaana ka soo qayb galay xafladda qalinjebinta ah ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade nuqabo macallimiin dhallinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri ardayda ka qalin beddelatay madarasada waxay goobta ku soo bandhigeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen barashada qur'aanka kariimka iyo mutuunta kala duwan مرحبا بقلب رحب ومكان مبين فإن القرآن العظيم هو الكنز الزاقر والبحر الواسع الذي لا تنقضي عجائبه قد حوى لنا الكثير والكثير من العلوم والمعارف مما لا يمكن حصره مهما ظهر للبشر من علومه فإنه لا يزال به الكثير من المعارف والعلوم والحكم والتشريعات الإلهية التي يستقيم بها أمر البشرية كلما غاصوا في بحوره واستقلسوا من معانيه فإن القرآن الكريم هو الكتاب المبارك الذي أنزله الله رحمة للعالمين فأهلا ومرحبا هنيئا لكم طيبا بحفل اختتام مبهج للنواضير صرنا بلقياكم صراط المكارم فمدراسة العثمان نجم المدارس ودفعاتها تترى كخطوات بادير فمنها نالنا وارتوينا من الصدى ومنها اقتبسنا النور نور البصائر فقرآننا هدي شفاء ورحمة وحجة محتج ومقمع ماكر وفيه سعادتنا ولم يوت مثله أطفال ظن كيف جاوي السوى اهدنا ظلنا لسقط في سوى وظلت ظلتم وبروم ضلوا كالعجر ضلت شعرانا ضلوا يضللنا نحذرا مع المختضر وكنت فضا وجميع نظري nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ku hadlay abka waalidiinta ayaa si adag ula dardaarmay waalidiinta macallimiintana u mahadceliyey martida oo loo yeelay oo kasoo qayb galayna waxaan leenahay ayagana sidoo kale ajri xasan allah ka siiyo waxaan u malaynaha madarasadan cusmaan binu cafaana leeyaha magaceeda waxay ka mid tahay madarasooyinka degmada galareeri waalidka marka waxaan leeyahay yaroo nafteeda ka bilaaba ilmaha ha lagu dheganaado ilaa qalbigooda ou taam ka noqdo oy diinta ka fahmaan ha lagu dheganaado boqolkiiba boqol ha la adkeeyo maraakista iyo macaayidda khayrku ka socdo oo diinigaana ha lagula dadaalo ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha ayaa wuxuu ka hadlay fasaadka bulshada isagoona waalidiinta ku yidhi ha laga joojiyo ardayda waxyaabaha fasaadinaya akhlaaqdooda waxaan u mahad celinaynaa runtii waalidiintii iyo macallimiintii ardada qalin jebinaysa een wax badan ka soo qabta ardada waa dhegaysanayseen waa dhammaantood saqiiray wada ahay haddana waxa ay akhrinayaan iyo diintay akhrinayaan iyo siday wax u fahmeen wax la soo koobi kara ma aha waxaan ikaga digaynaa marka canug in la fiiriyo meesha aad adigu geysid ilaa qaangaadkiisa uu ku weynaado hadda waxaa yimid beersalaax waxa la yidhaha taleefoonno waaweyn ee tiktok iyo adduunyo iyo wax ay ku jiraan qadiyadda taleefoonada waaweyn ee shayaadiinta iyo xaaraanta oo dhan ay ka buuxaan ee guryaha yaal ee ardada markii dugsiga loo soo diro dugsiga qur-aanka ay ka soo baxaan waxaad og tihiin macallinka wixii uu ardaga soo baray gurga ayaad ku baabi'inaysaa ogow waalidiinay waxaa idin leeyahay ka joojiya canugaas qalbigiisu waa miimiriya miimirigaas wax kale ha uga duubina ka leexda madrasatu cuthmaan binu cafaan ayaa horey waxay u soo saartay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo konton arday mahadsaned cabdiraxiin wulaayadda hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay howladannada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas dowladda noo socotay muddo saddex maalin ah waxay wilaayadda hiiraan u qabatay howlwadannada maktabka sakawaadka ee degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan waxaana munaasabadda lagu soo gebagabaynayay dowladda ka dhacday degmada boqa qable dowladdan muddada ay socotay waxay howlwadannada maktabka sakawaadka wilaayadda hiiraan ku qaateen culuum kala duwan qaar ka mid a ragga jihaadka thaqriga sakawaadka wilaayadda hiiraan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen dowladdaas bismi illaahi wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasal allahuma calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ikhwatii fillaah maalmahan waxaa noo socday dowro dowradaas oon aad ugu faa'iidaysanay aniga gaar ahaan waxaa ka socday muxaafadada makoylo duruus aad u qiimo badan aan qaadanay duruustaa waxaa ka mid ahaa aljundiya walimaara alamaana limaada shuruuc aljihaad man naxnu wamaada nuriid maca wasaayaad watowjiihad xawla camal ayuu ku saabsanaa aad iyo aad ayaan ugu faa'iidaysanay ilaahay subxaana watacaala ha ka ajar siiyo ciddii qabatay ciddii abaabulshibo insha allah annagana allah naga dhigo dadkii ku camal falo waxaan qaadanay tadbiiqiyo camalka aan ku jirno ilaahay annagana ha nooga kaalmeeyo dadka aan ka shaqaynaya ilaahay barkooda san iyo qalbigooda allah noo wanaajiyo ilaahay waa mahad iskale naga dhigay muslimiin nooga necmeeyey nicmatulislaam waliimaan annagu maktaba sakawaad anigoo ka socda degmada jalalaqsi maalmahan saddex maalmood waxaa noogu socda meeshan dowraad daruusaad kala duwan lagu qaatay idardaarana ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay intii soo abaabush ilaahay ha ka ajarsiiyey raggii macalimiinta ahay duruustaas bixinayey annagana ilaahay hanagu anfaco kuwii qaata allah naga dhiga wax badan ayaan ka faa'idnay waxaan aad u jeclaan laheynay duruustaas oo kale in noola soo celceliyo wax badan baan ka faa'idnay ilaahay subxana watacaala ku mahadsan kulankan khayrka badan ilahi subxana watacaala na waafijiyey nooguna dhameeyey haddana nabad iyo khayr anigoo ka socda muxaafada degmada beledweyne ilahi subxana wataala waxaan ku mahadinaynaa kulankii khayrka badan lahay ilahi subxana wataala haddana khayr iyo nabadnana noogu dhameeyey duruuso badan oo maaragtay oo hadda aan lasoo kooban karin khayr badan ilahi subxana wataala mahadda iskale dowladdii sharcigaheedii aan qaadanay maalmahan saddexda maalmood ah maktab waskabaadka gobolka aan qaadanay anigoo ka socda degmada buqa qable ee xarunta walaayada waxaan leenahay ilaahi aan ugu anfaco wadakir fa inna dikra tanfacu lmu'miniin mu'miniintu waxaa waaye qalbigooda waana iyo khayr kama dhirgo dadka ilaahay noo aheeday cilmi bay noo aheeday ilaahi aan ugu anfaco waxaana leenahay shaqooyinka iyo howlaha noola idmada ilaahi noo fudeeyo dadka mu'miniinta dhex joogna muslimiinta ah ilaahay raba u keeno ilaahay abaarta naga bixiyo gaalada alla hajibiyo dowladdan loo soo gebagabeeyey howladanada maktabka sakawaadka wilaayadda hiiraan ayaa imaanaysaa xilli maalmo ka hor wilaayadda shabeellada dhexe ay degmada aadan yabaal dowlad diiniha ugu soo gebagabaysay howladanada maktabka sakawaadka wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa naga inta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu